Aan ku bilownay qarax khasaare dhimasho iyo dhaawaca sababay ayaa xalay fiidkii ka dhacay magaalada Kismaayo. Qaraxa ayaa lagu weeraray guri uu deganaa mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. Faahfaahinta warkaas waxaa Kismaayo ka soo diray waryaheena Aadan Maxamed Salaad.
qaraxan oo fiidnimadii xalay ka dhacay guri uu degan yahay mid ka mid a mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa waxaa ku geeriyooday laba qof oo mid haweeney ay tahay xaamilo ah iyo sidoo kale wiil yar oo ay dhashay iyadoona sidoo kale goobta uu ku dhaawacmay wiil afar iyo toban jir ah si aynu xog badan uga helno qaraxaasi waxaa v o a la hadlay afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland jaamac axmed cali joofane oo faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen aadan aad baa mahadsan tahay waa xilli macda furkii ah saacadaha ku beegneyd toddobada ilaa toddobadii barkii fiidnimo ayuu qarax ka dhacay xaafadda siinay xaafadda farjana laanta siinay qaraxaas waxaa lala egtay guri uu deganaa nin mas-uul oo ka tirsan mas-uuliyiinta jubbaland gaar ahaanna ah madaxa operationka ee dekedda qaraxaas gurigaas ayuu ka dhacay xilliga afurtana lagu soo beegay waxaana ku jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca qaraxaasi ka dhashay ciidamadu qaraxa kadib howlgallo ay sameeyeen welina maaragtay howlgalladii way socdaan qaraxaasi nasiib xumo waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashay dhaawac waxaana ku dhintay inta hadda la xaqiijiyay laba qof oo ka tirsanaa qoyska ninka mas-uulka la beegsaday sidoo kale waxaa ku dhacmay qof kale oo qoyska ka tirsan dadka dhintay waxay ahaayeen mid wiil yar buu ahaa midna wuxuu ahaa xaaskii ninka mas-uulka ah oo weliba xaamilo ahayd oo ilmaha loo shugooday sidoo kale wiil yar oo ninka mas-uulka u dhalay waa iyad isaguna dhaawaca oo qaraxa uu dhaawac ka soo gaaray qaraxan habeenkii xalay ahaa ka dhacay magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda sinai ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli ay sii xoogaysanayaan howlgallada ay wadaan ciidamada ammaanka kuwaasi oo ka soconaya xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo waxaana afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland jaamac axmed cali joofane uu sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen walxaha qarxa iyo sidoo kale dad gaaraya labaatan qof oo xilligan ay baaritaano ku soconayaan sida uu sheegay
howlgalladu way socdaan meelo kala duwan oo magaalada ahbaa laga sameeyaa laakiin waxaa xusid mudan in hadda ay tahay xilliga ramadaanka xilliga ramadaankana ay badan yihiin dhagarta inta badan kooxaha nabatiidka ay sameeyaan marka waxyaabaha inta la qabto iyo inta ciidamadu ay ka hortagaan ayaa aada uga badan inta dhacda oo hadda waa aragtay waxaway dhacaan oo ilaa hadda waxaas dhacaya un loo baahnayn waana ka xunnahay laakiin inta ay ciidamadu qabtaan ama howlgallada lagu fashiliyo ayaa aada uga badan sababtayna howlgalladu dhammaan qaybaha kala duwan ee magaalada xaafadaha jidcadayaasha ayay ka socdaan ilaa wakti lahayn oo habeen iyo maalin ciidanku ay howlgalaan maxaa ilaa iyo hadda howlgalladaasi lagu soo qabtay howlgallada qaraxyaa lagu soo qabtay oo maaragtay salagaduwan maalin hore baraha bulshada waad ku aragtan malanaya boga ay midka ku leedahay jubbaland inka qaraxa gaari lagu xiray in la fashiliyey waxaa jira dad badan oo tuhmanayaal ah oo lasoo xirxiray oo xiran oo baaritaan ku socdaan waxaa jira maaragtay xaafado baaritaana laga sameeyey marka hore tuhun uu ka jiray haddana laakiin soo xaqiijiyey waxaa jira xaafadaha qaar oo tiraqoob dadka guryaha ku nool iyo iyo siday kala yihiin loo sameeyey howlgalladu baaritaanadu habeenkii iyo maalintii way socdaan faa'iido weyn baana baana laga gaaray waxaan aaminsan nahay dhib intaan ka badan inuu dhici lahaa haddaan howlgalladaa la samayn lahay tiro intee la eg baad gacanta kusoo dhigteen oo dadka la tuhunsan yahay ah aadan howlgalka marka la sameeyo dad badan baa la qaqabtaa dabcan oo tuhmanayaal ah laakiin dadkaas marka baaritaan la sameeyo inta ugu badan waxay noqdaan dad la garto oo la damiinto oo dadkooda ama nabadoonadooda ay u yimaadaan ay kaxaystaan marka hadda dad tuhmanayaal oo howlgallada u xiran labaatan qof ku dhawey jiraan laakiin dhammaan waa dad uu hadda ku socdo baaritaan maalmihii ugu dambeysay waxaa magaalada kismaayo si weyn uga soconayay howlgallo baaritaana ahi oo ay wadaan ciidamada ammaanka waxaana la kordhiyey howlgallada ka soconaya xaafadaha magaalada kismaayo iyo waddooyinka iyadoona mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay sheegeen in howlgalladan lagu golinayahay in lagu sugo ammaanka guud ee magaalada maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo